haatana ku soo dhowaada barnaamijka heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad wada sugayseen waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan barnaamijka waxaan idinku haynaa heeso aad si weyn uga heli doontaan iyo sidoo kale dhambaaladii aad noo soo dirsateen oo aan halkan idinku hayno dhambaalka ugu horreeyase waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey ibrahim soo qaba dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya waxau naga soo gaaray hooyo maryamo maxamed ereg iyo hooyo faadumo faarax cawad aabe xasan cumar seynab weli xuseen iyo faatuma weli xuseen faa'iza weli xuseen iyo aamina weli xuseen iyo cabdiraxmaan weli xuseen cabdishakuur weli xuseen iyo cabdi yuusuf maxamed cabdi cabdi maxamed iyo hooyo aamina haye iyo caruurteeda iyo hooyo ardo nuuriye iyo caruurteeda salme maxamed cabdulaahi cabdiweli faarax bare cabdicasiis maxamuud cabaas suleymaan xasan geedi dhammaan asxaabta waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan ruqiyo weli xuseen iyo abshir xasan libaax oo gabar ugu dhalatay gaarisa waxaana gabadhaas loo bixiyey shukri abshir waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaggeena allah ka dhigo shukrtiisuu weynaato waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamiin dhambaal qurux badan oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaan markaan gacanta ku hayaa dadka dhambaalkan diraya ee ku jiraan waxaa ugu horeeya adeer aadan isaaq iyo adeer jacfar maxmed adeer cali nuur cali iyo adeer cali ibraahim dhammaan waa adeero waxay kale yihiin adeer mahad cabdi iyo adeer cabdiraxmaan iyo adeer ibraahim cali iyo adeer cabdulaahi xasan iyo adeer cabdiraxiim xasan iyo adeer maxamed cali dhammaan waa adeero cabdiraxmaan nuura ku jira cabdixakiim cabdi isxaaq maxamed eedooyin baa markana bilowday eedo khadiijo aadan eedo sacdiye xasan eedo nuurto isxaaq iyo eedo xaawo cali iyo ugu dambeyntii eedo xamiido cabdi iyo eedo faadumo abtiyo ayaa markana soo galay lasoo kala habeey waaya abti ibraahim amiin iyo abti xasan amiin iyo abti aadan cali iyo abti maxamed cabdi iyo abti cali amiin iyo dad kaloo fara badan oo aan lasoo koobi karin ayeyooyin awowyaal baa ku jira dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahnid dhalasho oo farxad leh u dirayaan cali maxamed iyo shukri aamin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda towfiiq taariikhdu markay ahayd tobanka bisha sebtembar sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa xaggiina baa la yidhi waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi ku dhashay magaalada baydhabo in ilaahay uu ka dhigo midkiisa u weynaada ee kora ee kaalin qaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiis wax wanaagsanna u tara aamiin heesta ugu horreysa ibraahinow dhegeystayaashu soo qabo heesta koowaadn dhegeystayaashana usoo qabanayno waa jacayl waalan waa kan waxaa qaadaysaa shakaroon axmed
yuusuf walbahaar miyaa calada jacayl waalan shakaroon axmed yuusuf waxaa dhambaal uu naga soo gaaray injineer cali maxamed diiriye iyo qadar cali cusmaan iyo farxaan bilow xareed yuusuf aadan u k iyo ibraahim cabdulaahi cabdi iyo isaaq cabdi cabdulle iyo ibraahim cabdulaahi cabdi iyo aabe ibraahim cabdi aabe cabdulaahi cabdi hooyo caasho axmed aadan cali muuse xasan muuse faaduma muuse iyo nimco muuse iyo hooyo xaliimo cali imaan iyo xasan cabdulaahi cabdi iyo habboon cabdulaahi cabdi saciid maxamed cabdulaahi iyo sulaymaan maxamed cabdulaahi iyo cabdulaahi maxamed cabdulaahi iyo caayisho maxamed cabdulaahi iyo salmaan maxamed cabdulaahi waxaana dhammaantooda ay hambali u dirayaan doctor maxamed cabdulaahi cabdi iyo deeqo muuse dhakat oo wiil uu ugu dhashay beled xaw
wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtira aamiin mar kale ayaan dhinacii heesaha u jaleecaynaa mid ka mid a heesahan idiin hayno bal marka hore nala dhegeysto
aduudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare aduudhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeendigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeendigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafahaa'i waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geeliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeendigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee dakhtar bay sukeen qoray aadanna weeli madhaadaanid dhakhtar bay sugeen qoray aadanna weeli madhaadaanid aadanna weeli madhaadaanid dhakhtar bay sugeen qoray aadanna weeli madhaadaanid dhakhtar bay sugeen qoray aadanna weeli madhaadaanid aadanna weeli madhaadaanid sida ruux la dhalay baan ku dhadooodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadooodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte
waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen dhambaaladay ayaan markana aadaynaa tahniyad dhalasho ayaan gacanta ku hayaa dhambaal ciwaan looga soo dhigay oo dadka dirayana ay ugu horeyso hooyo xaliimo awsuluub waxaa kaloo ku jira hooyo maryamo maxamed hooyo faadimo faarax aabe xasan cumar iyo zaynab cali iyo faadimo weli xuseen iyo faiza weli xuseen iyo aamina weli xuseen iyo cabdiraxmaan weli xuseen iyo cabdishakuur weli xuseen iyo abti yuusuf maxamed iyo abti cabdi maxamed iyo hooyo aamina xaye iyo caruurteeda iyo hooyo ardo nuuriye iyo caruurteeda iyo sidoo kale salmo maxamed cabdulaahi iyo awoowe cabdiweli faarax barre iyo cabdilcasiis maxamuud cabbaas dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban yaan ka tegayna suleymaan xasan geedina wuu ku jiraa dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahnid dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan boqorkii booradda baa la yidhi waa yahay ruqiyo weli xuseen iyo abshir xasan libaax oo gabaray ku dhalatay gaarisa gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi shukri abshir xasan ducada waa v o a waa tahay darbada dhinaceena lagu soo noqnoqonaysa ibraahim waa tahay waxaan ku duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo gabadhaasi ku dhalatay gaarisa tii soo korta ee kaalin wanaagsanna qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta oo kusoo kordhisa aamiin dhamaalkana wuxuu naga soo gaaray habar yaro nadiifo amiin quraysh amiin iyo sacdiye amiin xabiibo amiin iyo awowe amiin cadow awowe cali xasan awowe nuunow cadow awowe maxamed cadow iyo xaliimo xuseen iyo guuday cabdi iyo iyo tamiimo xuseen iyo ayeyo muslimo xuseen iyo ugu dambaystaa ayayo salaaday xuseen waxaanay jeclihiin dhammaantood inay tahniyad hawada u mariyaan cali maxamed iyo shukri amiin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaanay leeyihin ducadu waa xaggina waxaa lena wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dadkiisaba wax tara aamiin cees saddexaad in dhegsayaashaena aan u soo qabanayno waa basra waxaa qaadayaa cawaale adan
qabsataa indhaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay hormada nolosha tohor naftaadii la qaybsataa indhaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay sidii ubax qaniyaho ka soo baxay meel qabow xaalbowlahan qaaliga dhexdiisa adaa qotoma sidii ubax qaniyaho ka soo baxay meel qabow xaalbowlahan qaaliga dhexdiisa adaa qotoma jacaylku qadyoobimayo nasiibku qaloocan lumayo dadaalku khasaari mayo wixii aan ku qalmihina anigu ku quudhi mayo anigu ku quudhi maayo jacaylku qadyoobimayo nasiibku qaloocan lumayo dadaalku khasaari mayo wixii aan ku qalmihina anigu ku quudhi mayo anigu ku quudhi maayo indiga caashaqa taho aduunbaan kugu qancaa rajada qiil baad u tahay qowlkana sharaf baad u tahay indiga caashaqa taho aduunbaan kugu qancaa rajada qiil baad u tahay qowlkana sharaf baad u tahay sidii qalanjiyo biciid ku wada nool ku dhacahow aadaan ku qaraysadee qaraaba jacaydhahow sidii qalanjiyo biciid ku wada nool ku dhacahow adaan ku qaraysadee qaraaba jacaydhahow jacaylku qadyoobimayo nasiibku qaloocan lumayo dadaalku khasaari mayo wixii aan ku qalmihina anigu ku quudhi mayo anigu ku quudhi maayo jacaylku qadyoobimayo nasiibku qaloocan lumayo dadaalku khasaari mayo wixii aan ku qalmihina anigu ku quudhi mayo anigu ku quudhi maayo
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray habaryaro nadiifo amiin quraysho amiin iyo sacdiye amiin xabiibo amiin iyo awe amiin cadow awe cali xasan awe nuunow cadow awe maxamed cadow iyo xaliimo xuseen iyo guuday cabdi iyo iyo tamiimo xuseen iyo ayeyo muslimo xuseen iyo ugu dambaystaa ayo salaaday xuseen waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad hawada u mariyaan cali maxamed iyo shukri amiin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaanay leeyihin ducadu waa xaggina waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin
guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha toddobaadkan ayaan intaas kusoo koobaynaa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wada jiradantood